bismillaahiraxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho qodobada wararka maantaan idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa qorsheynaysa sidii dalka oo dhan ay u gaarsiin lahayd qalabka looga hortegayo faafitaanka cudurka corona virus maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha booliiska isla gobolkan ayaa kormeeray qaybo ka mid ah degmooyinka wadajir iyo dharkeenley halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada amnigu ay ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo nabadgelyada deegaanadaasi ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay qaraxyo ay diyaarinayeen dhaqaqabayaal ka tirsan kooxda daacish wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo sheegtay in ay isbitaalladu xamili karin ama aanay qaadi karin tirada dadka uu soo ridinayo cudurka covid
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan dowladda federaalka soomaaliya ayaa qorsheynaysaa sidii dalka oo dhan ay u gaarsiin lahayd qalabka looga hortago faafitaanka cudurka covid wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya fawsiya abikar nuur ayaa arrimahaasi ka hadashay waxaan isku dayeynaa baaritaan waafi inaan sameyno marka ugu horreysa oo qalabkii inoo soo dhammaadaan agabkii lagu baari lahaa si loo gaarsiiyo maamul goboleedyada aanan haysanin magaalooyinka waaweynna loo dhigo maaragta meelo kale la dhigo si tirada ugu badan ee la baari karo ay dowladda u gaarto midda kale wacyigelinta waa in mar walba lagu dadaalaa in la dhagaysto khubaraada iyo wasaaradda caafimaadka iyo fariimaha iyo tilmaamaha ay bixinayaan si cudurka looga hortago cudurka waa laga hortegi karaa waxyaalaha looga hortegi kara waa qofka inuu isdhowro talooyinka uu raaco meelaha buuqa iyo ciriiriga uusan gelin in uu haddii uu ka shakiyo qof uu qabo ama uu arko inuu ka fogaado maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha booliiska ee isla gobolkan ayaa kormeeray qaybo ka mid ah degmooyinka wadajir iyo dharkeenley halkaasi oo ciidamada ammaanku ay saacadihii lasoo dhaafa ka fuliyeen howlgallo lagu xaqiijinayo nabadgelyada deegaanadaasi nuur siciid tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa howlo kormeer ah ku tegay degmooyinka wadajir iyo dharkeenle si uu u kuulgalo amniga degmooyinkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay ciidamada amniga ka wadeen howlgallo lagula dagaalamaya argixisada iyo kooxaha burcadka ah ee dhaca u geysta hantida shacabka gudoomiye tuulax waxaa kormeerka ku helinayay gudoomiyaasha degmooyinka wadajir dharkeenleye kahda iyo sidoo kale saraakiisha amniga waxa ayna socod dheer ku mareen wadooyinka si ay u hubiyaan sugidda amniga iyo sida ay ciidamada heeganka ugu yihiin gudashada waajibaadkii loo igmaday ugu dambeyn mas-uuliyiinta iyo saraakiisha amniga ayaa kormeerkooda kusoo gunaaniday saldhigga booliiska degmada dharkeenle halkaasi uu warbaahinta qaran kula hadlay gudoomiyaha degmada wadajir cabdiraxmaan maxamed macalin
cali ku sameynay qeybaha kala duwan ee qeybta galbeed gaar ahaan degmada wadajir shanteeda waxood howlgalkaas waxaa kormeer inoogu yimid gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir kadib waxaa la galay shir ku saabsan qeybta amniga shirkaas oo ku dhammaaday is-afgarad gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax waxa uu sheegay in ciidanka amniga ay gacan adag ku qaban doonaan cid kasta oo dhibaato ku ah amniga caasimadda
waxaan kormeerkeennii caadigaa kasoo bilownay saldhigga wadajir ilaa saldhig galbeed oon hadda shirka jira ayd ku qabanayno intaas waxaan kusoo marnay howlgallay kormeer ee, oo socod ah oo nagu korgelayno nolosha iyo wada shaqaynta ciidanka iyo shacabka iyo amniga guud ee degmada wadajir degmadan waxay kamid ah waxay kamid ahaan jirtay degmooyinka ugu amniga badan magaalada welina waa ku tirinaa inay kamid tahay oo argagixisadu aysan ku xoog badnayn si taas marka loo xoojiyo haddii dulduleelo yimaadeen ama cadowga uu fursado ka dhexeelay degmadan dhexdeeda waxaan ugu talagalnay inaan buuxbuuxino meelahaas maalmihii u dambeeyey waxaa jiray me- degmooyinka galbeed qeybo ka mid ah oo wax laga soo tuurtuurayay eerboorka iyo meelo kaleba intaba si taas marka een, anoo og in dadaal ay ku jiraan ciidanka iyo laamaha qeybtan ee, galbeed iyo guud ahaan ciidanka booliskaba waxaa loo baahan yahay in si wada jira la iskaga kaashado meelaha cadowgaas uu fursadaha ka helayo maalin walba oo uu een, kaga dhibaateynayo meelaha muhiimka u ah shacabka iyo guud ahaan dalka oo dhan cid kastoo marka aa, tuhun ku jiro ama cid kastoo aan u aragno inay een, fududeynayso wax kastoo amni darro keenaya waxaan ka qaadaynaa tallaabo sharciga waafaqsan waxaana ka waantoodaan leenahay ciidanka booliska uga mahadcelinaya habeen iyo maalin ayagoo shaqooyinkooda ku jira oo marka qaar la kulma maxay ahayd isku dhacyo aan een, een, de- ayagoo shaqooyinkoodii ku jira dhaawacyo soo gaaro dhimasho soo gaarto kulli waxay ku dadaalayaan sida dadka degmadan degan ay u heli lahaayeen amni ay waara iyo nolol ay u heli lahaayeen marka iyagana waa bogaadinaynaa cid kasta oo caqabad loo arkana ciidanka iyo laamaha amnigu diyaar waxay u yihiin inay tallaabo ka qaadaan nuur saciid aliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay qaraxyo ay diyaarinayeen dhagarqabayaal ka tirsan kooxda argixisada ee daacish maxamed cumar muunye ayaa warkan inoo faahfaahinaya howlgal gaar ah oo ciidamada difaaca puntland oo loo yaqaano b s f ay ka sameeyeen gudaha magaalada boosaaso ayaa waxay ku soo qabteen qaraxyo kala duwan oo ay kooxda daacish ku diyaariyeen guryo ku yaala magaalada boosaaso si ay ugu dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaaladaasi qaraxyadan ay ciidamada difaaca puntland ee fashileen waxa ay ka koobnaayeen qaraxyo dhulka la geliyo iyo suumanka qarxa oo ay naftood haligayaasha isku qarxiyaan howlgalkan ay ciidamada b s f ta ay ka fuliyeen ayaa daba socota howlgalla sagaalkii bishan ay ciidanka ka sameeyeen boosaaso lagu dilay xubin muhiim ah oo ka tirsanaa daacish sidoo kalena lagu qabtay madaxii amniyaadka daacish ee gobolka bari iyo weliba laba gaari oo qaraxyo lagu soo xiray ciidamada difaaca puntland waxay kaloo ay howlgallo ay ku qabteen saddex maxbuus oo ahaa kooxihii abaabulayay falkaas tartamayaasha degmada kaxda ee gobolkan banaadir ayaa usoo gudbay wareegga saddexaad ee tartan aqooneedka ay sanad walbaba marka la gaaro bisha ramadaan ay qabato wasaaraddan warfaafinta oo gacan ka helaysa gobolkan banaadir axmed cumar muuye ayaa mar kale warkan inoo faahfaahinaya tartan cilmeedka bisha barkeysan ee ramadaan oo galay sanadkii sagaalaad oo ay qabanayso warbaahinta qaranka islamarkaana si toosa looga daawanayo telefishinka qaranka loogana dhegaysanayo idaacadda radio muqdisho waxaa kulankiisii labaiy labaatanaad oo ah wareega labaad kulankiisii toddobaad ku tartamay tartamayaasha degmooyinka kaxda iyo xudur oo ka kala tirsan gobolka banaadir iyo bakool waxaana barnaamijka sanadkan toos ah oo xiriir ah u taabagelinaya maamulka gobolka banaadir tartamayaasha labada degme ee kaxda iyo xudur ayaa muujiyey tartan aad u adag islamarkaasna ahaa mid xiise gaar ah xambaarsan iyagoo soo bandhigay aqoon iyo weliba asluub wanaag labada dhinac intuu tartanka socday tartamayaasha degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaa la weydiiyey toddoba su-aal waxay ka jawaabeen afar su-aal oo keliya waxay iska qaldeen saddex su-aal waxa ay ka faa'iidaysteen laba su-aal oo soo hararmartay xudur sida daraaddeed wadarta guud ee dhibcaha ay tartamayaasha degmada kaxda heleen waxa ay noqonaysaa laba iyo toban dhibcood tartamayaasha degmada xudur ee gobolka bokool ay dhankoodana la weydiiyey toddoba su-aal waxay ka jawaabeen afar su-aal iyagoo iska qalday saddex su-aal waxay ka faa'iidaysteen hal su-aal oo soo harar martay tartamayaasha degmada kaxda sida daraaddeed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen ee tartamayaasha degmada xudur waxay noqonaysaa toban dhibcood tartamayaasha degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaana usoo gudbay wareegga saddexaad ee tartanka halka warka ay idin kala socotaana dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iminkana wararka dibadda dowladda maraykanka ah ayaa sheegtay in isbitaalada ku yaala dalka tanzaniya aysan dabooli karin baahida dadka uu soo ridanayo cudurka covid nteen oo la sheegay in uu dalkaasi si ba-an ugu sii faafayo safaaradda maraykanka uu ku leeyahay dalka tanzaniya ayaa ka digtay halis ku saabsan sare u kaca ku imanaya dadka qaba cudurka covid nteen ee dalkaasi xilli dowladda tanzaniya aysan caalamka la wadaagin tirada dadka uu soo ridanayo cudurka covid nteen safaaradda ayaa xustay in isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee caruusha ay jiifaan tiro aada u fara badan islamarkaana aanay isbitaaladu dabooli karin baahida ama dadka qaba cudurka covid nteen oo faraha kasii badanaya dhinaca kale madaxweynaha tanzaniya ayaa ku eedeeyey saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala dalkaasi in ay buunbuuninayaan cudurkani oo ay ku sheegayaan in uu yahay tiro fara badan oo dad soo ritay hase yeeshee dowladda dalkaasi ayaa u muuqataa inaanay si wanaagsan ula wadaagayn caalamka tirada iyo nambarka dadka uu soo ridanayo cudurkaasi covid nteen guud ahaana warkii aruurnimo ood kala socoteen radio muqdisho akhyaarta ahooda naga dhegeysanaysaay intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa hase yeeshee ciddii uu seego warkan ama aan ka bogan mar kale waxay dib ugula socon kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho o dnet